بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الصابوني رحمه الله وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا وعير وعلماء الأمة أمد علماء ذا وأعيان الأئمة أعيان الأئمة waa kubaraa'u la'imma a'immadooda kuwooda waaweyn a'immada kuwooda waaweyn oo min asalafi salafka ka mida raximahumullah lam yakhtalifuu iskuma khilaafin fii ana allaha tacaala calaa carshihi allah subxaana wa tacaala inuu carshigiisa ka sarreeyo iskumaysan khilaafin wa carshuhu allah subxaana wa tacaala carshigiisana fowqa samaawaatih samaawaadka allah ayuu ka sarreeyaa yuhbituuna lahu min dalik waxay allah u sugayaan min daalika arrinkaasi maa ahbatahu allahu tacaala wuxuu allah sugay subxaana wa tacaala wa yu'minuuna bihi way rumaynayaan wa yusadiquuna rabba jalla jalaaluh waxayna rumaynayaan allah subxaana wa tacaala fii khabarihi khabarkiisa ayay u rumaynayaan wa yuطliquuna way iطlaaqayaan maa aطlaqahu subxaanah wuxuu alla iطlaaqay oo ah min istiwaa'ihi cala alcarsh inuu carshiga ka sarreeyo wayumiruunahu wayna marayaan calaa daahirihi daahirkiisay ku marayaan wayakiluuna cilmah maca kayfiyada cilmigeedana waxay u tala saaranayaan ila allah alla subxaana wa tacaala wayaquuluuna waxay leeyihiin aamanaa bihi kullun min cindi rabbina waan rumaynay kullun mid walba min cindi rabbina ay kullun min almuxkam walmutashaabih min cindi rabbina rabbigeen agti ayuu ka ahaaday wamaa yadakaru ma waansamo ilaa ulul albaab ilaa dadka caqliga u saaxiibkaa mooyaan kamaa akhbara allahu tacaala sida allah subxaana wa tacaala uu ka warramay can alraasikiina kuwa ku xeldheer fi lcilmi aqoonta annahum yaquuluuna dalika inay sidaa leeyihiin waradiyahu minhum allana uuga raalli noqday subxaana wa tacaala waradiyahu alla waa uga waa ka raalli noqda minhum ayaga faatnaa calayhim bihi waana ku ammaanay arrinkaas arrinkaasi waa ku ammaana allah subxaana wa tacaala in wixii ka ishkaal gala cilmigooda ay allah u celiyaan subxaana wa tacaala ama xaqiiqada iyo kayfiyada sifaadka inay allah subxaana wa tacaala u celiyaan ilaahay subxaana wa tacaala waa ku ammaanay dadka mu'miniinta waraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanaa bihi كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب شيخ رحمة الله عليه markuu ka soo hadlay istiwaaءu llahi calىa carshih ou keenay nusuus min kitaab illaahi subxaanaه wa tacaala oo tusinaysa ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu carshiga ka sarreeyo kadib wuxuu soo naqliyey ijmaacu salaf calىa ana allaha mustawin calىa carshih salafku inay isku waafaqsanaayeen in ilaahay subxaana wa tacaala carshigiisa uu ka sarreeyo ijmaaca inuu soo naqliyana hadalkiisu waa ku cadda markuu yidhi wa culamaau lumma wa acyaanu la'imma min asalafi raximahum ullah lam yakhtalifuu isma khilaafin idan culamaau salaf way isku waafaqeen mas'aladan mana isku khilaafin waxay isku waafaqeen in allah subxaana wa tacaala uu carshigiisa ka sarreeyo ijmaacaasna a'imo badan ayaa soo guuriyeen ou ka mid yahay alimaam ibnuqayim shaykhulislaam ibnu teymiya mu'alifkana waa ka halkan noogu soo guurinaya alimaam cabdilqani almaqdasi kadalik asna wuxuu sheegay inay isku waafaqsanaayeen arrinkaas salafku idan ijmaacaasi waa xuja ijmaacu hadi mujtahidii hadihi alumma waa xuja wuxuuna ka mid yahay min aladilla mana bannaana mukhaalafatu lijmac in ijmaaca la khilaafo la garab maro waa xaaraan mana bannaana allah subxaana wa tacaalana ciqaab iyo cadaab ayuu ugu goodiyey ciddii khilaafta oo garab marta ijmaaca muslimiinta waman yushaaqiqi arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayattabic gayra sabiili اlmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira wayattabic gayra sabiili اlmu'miniin qofkii rasuulka la dhinactama oo awaamirta rasuulka garab mara oo nabiga khilaafa calayhi salaatu wasalaam min bacdi maa tabayana lahu اlhudaa markuu hanuunka u caddaaday kadib wayattabic hayra sabiili اlmu'miniin waddada mu'miniinta waddaan ahaynna raaca qofkii ijmaacu lmu'miniin khilaafa wuxuu qaaday waddada mu'miniinta waddaan ahayn nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira allah subxaana wa tacaala wuxuu leeya waxaan uga weli dhigaynaa wuxuu ka weli dhigta wuxuu doortaan siinaynaa waxaana gelinaynaa jahannama meel loo noqdona jahannama u xun qofkaasi marka waa mutawacad binnaar waa qof naar loogu goodiyey wuxuuna nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddan inaysan isku isku waafaqaynin calaa baatil ijmaacu hadihi lumma waa macsuum laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummaddaydu ku kulmi mayso mana isku waafaqaysa dalaal iyo baadi ijmaaca marka waa xuja waxay salafku isku waafaqeen allah subxaana wa tacaala inuu carshigiisa ka sarreeyo waxay yidhahdaan culummadu ama ay sheegeen dadka qaara waxay yidhaahdeen waaba rumaysanna in allah subxaana wa tacaala carshiga inuu ka sarreeyo laakiin carshigiisa xagguu jiraa waxaa laga yaabaa carshigiisa inuusan xagga saraba jirin sheikhu raxmatullaahi calayh mas'aladaasuu sii bayaaninaya wuxuu ku yidhi wa carshuhu fowqa samaawaatih markuu yidhi carshigiisa inuu ka sarreeyo isku waafaqeen ayuu haddana wuxuu kuu xadiday ama uu kuu sheegay meesha carshiguu jiro carshiga allah subxaana wa tacaala waxaa waaye buu yidhi fowqa samaawaatih samaawaadkiisa dushiisa wa samaawaadka allah ayuu ka sarreeyaa carshigu yuhbituuna lahu min dalik maa ahbatahu allahu tacaala waxay sugayaan culammadu salafka arrinkaa waxay ka sugayaan wixii ilaahay sugay ayagu mar walba waa maca daliil daliilka ayay la jiraan mar walbana daliilka ayay daba joogaan waxay sugayaan wixii allah subxaana wa tacaala uu sugay wa yu'minuuna bihi wayna rumaynayaan wixii ilaahay sugay subxaana wa tacaala wayusadiquuna rabba jalla jalaaluhu fii khabarih allah subxaana wa tacaala khabarkiisana way u rumaynayaan asaa sheegay inuu carshigiisa ka sarreeya allah subxaana wa tacaala alraxmaanu cala alcarshi istawaa khabarkii allah subxaana wa tacaala ahlu sunnaha way rumaynayaan iyo culamaau salaf wayuطliquuna maa aطlaqahu allah waxay iطlaaqayaan oy sii daynayaan wixii allah subxaana wa tacaala uu iطlaaqay uusan wax qayda ku xidhin oo ah min istiwaa'ihi calaa alcarsh inuu allah carshiga ka sarreeya waa idlaaqay wa yumiruunahu way marayaan daliilka tusinaya allah carshigiisa inuu ka sarreeyo waxay ku marayaan calaa daahirihi daahirkiisa daahirku waa maxay waa almacna almutabaadar ila adihni almacna almutabaadir ila adihni ayaa waxaa la yidhaahdaa daahirka markii kelimadda la sheego macnaha ugu horreeya kuu soo daadegaya ayaa waxaa la yidhahdaa daahiru lkalaam qofkii carabi yaqaana ee maqla alraxmaanu cala alcarshi istawaa maxaa u soo daadegaya sarreynyo waxaa u soo daadegaya inuu alla carshiga ka sarreeyo daahirkaas ayay ahlu sunnuhu ku marayaan iyo culamaau salaf calaa daahirihi bay ku marayaan wa yumiruunahu calaa daahirihi waxaa ku baxaya qolooyinka ta'wiilinaya ee leexinaya kuna fasiraya lafdiga waxausan tusinaynin kuna ximbaaraya waxaan lafdigu ximbaari karin sida waa qabsaday iyo wixii la mid a oo wax jira maaha ahlu sunnaha marka ama culamaau salaf waxay ku idlaa waxay ku marayaan buu yidhi calaa daahiri wayakiluuna cilmahu cilma almacnaa miya mase waa cilma alkayfiya waa cilma alkayfiya waxay u tala saaranayaan ila allahi caza wajal maxaa yeele macnaha waa la yaqaan wayaquuluuna waxay leeyihiin aamanaa bihi waan rumayna kullu min cindi rabbina wamaa yadakaru ila ulu lalbaab kama akhbara allahu tacaala can alraasikiina fi lcilmi sida allah subxaana wa tacaala uu ka sheegay kuwa cilmiga ku xeel dheer annahum yaquuluuna dalik inay arrinkaa leeyihiin waradiyahu minhum allah subxaana wa tacaalaana uga raali noqday faahnaa calayhim bihi waana ku ammaanay alla subxaana wa tacaala qaala akhbaranaa abulxasan cabduraxmaan ibni ibraahim ibni moxamed ibni yaxya almuzaka qaala xadatanii moxamed ibnu daawud ibnu sulaymaan azaahid qaala akhbaranii caliy ibni moxamed ibni cubayd abulxasan alxaafid min aslihi alcatiiq macnaha wuxuu nooga sheegay min aslihi alcatiiq yacni waa asalkiisa fogaa ee qadiimka ahaa macnaha wuxuu ka wadaa asalka uu ku qoray ee kitaabkiisa ama buuggiisa asalka ahaa ayuu nooga sheegay qaala xadaanaa abu yaxya ibnu bishr alwaraaq qaala xadaanaa muxamed ibn ashras alwaraaq muxamed ibn ashras waa daciif abu kinaana qaala xadaanaa abu lmugiira alxanafi qaala xadaanaa qura ibnu khaalid can ilxasan waa xasan ibn abi اlxasan albasri can ummihi um اlxasan waa majhuula can umi salamata fii qowlihi tacaala alraxmaanu cala alcarshi istawaa qaalat waxay tihi umu salama radi allahu canha alistiwaau gayru majhuul istawaha waa midaan laga jaahil ahayn waalkayfu kayfkuna gayru macquulin waa midaan la fahmi karin wاlqraaru bihi in la qiro istiwahana iimaanu waa iimaan wاljuxuudu bihi in la diidana kufru waa gaalnimo aharkan waa daciif اlisnaad sanadkiisu waa daciif laakiin lafdiga ama macnaha waa macno صaxiixa aahaar badana macnahan ku imaanaysa oo صaxiixa laakiin sanadka waa daciif can umi salma radi allahu canha kama sugna umu salama radi allahu canha inay hadalkan tidhi kama sugna laba cilaa ku jirta cillada koowaad waa moxamed ibn alashras oo daciifa cillada labaadna waa umulxasan oo ah majhuula waxadaanaa abulxasan ibn isxaaq almadani qaala xadaanaa axmed ibn اlkhadir abulxasan ashaafici qaala xadaanaa shaadaan qaala xadaanaa ibnu makhlad ibn yaziid الqhsatani qaala xadaanaa jacfar ibnu maymuun qaala su'ila malik malik ibnu anas baa waxaa la weydiiyey can qowlihi alraxmaanu cala alcarshi istawaa qaala kayfa istawaa waxaa la weydiiyey kayfa istawaa siduu allah subxaana wa tacaala carshiga uga sarreeyaa qaala wuxuu yidhi alistiwaau gayru majhuul istawaha waa midaan laga jaahil ahayn waalkayfu kayfkuna gayru macquul waa midaan macquul ahayn lama fahmi karo macnaha lama yaqaan wاliimaanu bihi in la rumeeyo istawahana waajibun waa waajib wاsu'aalu canhu ay can اlkayfiya kayfiyada in wax laiska weydiiyana bidcatun waa bidca wamaa uraaka kuuma malaynaya buu yidhi ilaa daallan ilaa inaad tahay mid baadiyeysan mooyaan wa amara bihi wuxuuna amray an yukhraja in laga saaro min majlisihi majliskiisa ha layga saaro buu yidhi ninka alimaam maalik raximahullah su-aashaan waa ka xanaaqi su-aashaanna waxay ku tusinaysaa qofka weydiinaya inuu yahay qof mutanadica oo mutakalif oo isku kallifaya waxaan loo dirsan waana min sha'ni ahli lbidac in la isku kallifo waxaana sharcigu ka hadal oo la baarbaaroo la raadiyo arrintaanu maadaama ay tahay mid haybiya waxaa la rabay in looga gaabsado inta sharcigu uu ka sheegay keliya ninkaani wuxuu imaam maalik weydiiyey kayfa istawaa ayna allah hadduu dhihi lahaa imaam maalik kama xanaaqin daliilkana waa u sheegi lahaa laakiin wuxuu weydiiyey can alkayfiya ilaahay subxaana wa tacaala siduu carshiga uga sarreeya waa su-aal can alkayfiya imaam maalik raximah ullah wuxuu yidhahda alistiwaau gayru majhuul istawaha waa midaan laga jaahil ahayn taana waxay daliil u tahay tusinaysaa salafku inay yaqiineen macaani sifaat sifaadka macaanideeda inay garanayeen waxayna raddi ku tahay cala almufawida mufawidada dhahaysa lama yaqaano macaani sifaat oo salafku waxay ahaayeen mufawida iyo xataa qolooyinka mucadilada ah ee salafka u tiirinaya atafwiid aharkan wuxuu daliil u yahay nisbadaasu inay tahay nisba baatila ay salafka u tiirinayaan ma ah nisba saxiixa in la yidhaahdo madhabu salaf wuxuu ahaa altafwiid wa madhabu اlkhalafi alta'wiil waa qowl baatila madhabu salaf tafwiid ma ahayn ayagu tafwiidka maxay ula jeedaan tafwiidu اlmacaani ila allah macaanida in ilaahay xaggii loo celiyo la yidhahdo sifaatka macaanidooda ma naqaan sidaa miyay ahaayeen caqiidada salafka maya salafku way yaqiineen macaani sifaat inay yaqiineen aahaarta tusinaysa aharkaanaa ka mid a imaamu maalik muusan dhihin istiwa lama yaqaan alistiwaau majhuul muusan dhihin wuxuu yidhi alistiwaau gayru majhuul uma baahna sharaxaad qof walboo carabiya ama luqa alcarabiya yaqaana waa wuxuu yaqaano fahmaayo waa waxaan laga jaahil ahayn walkayfu hayru macquul kayfkuna wuxuu idhaahday waa midaan macquul ahayn wax caqliga galaya ama caqliga uu keeni kara ma ahan kayfiyada maxaa yeelay waxay yidhahdaan culummadu asifa yani asifaatu farcun can iddaat sifaadka waxay farac ka yihiin daatada haddii qofka uu yidhaahdo kayfa istawaa waxaa la leeyahay kayfa daatu ilaahay daatadiisu waa sida waa kayfiyade muxuu leeyahay ma kayfiyada daatada ilaahay mi qof taqaanaa jira qof taqaano ma laha idan wuxuu leeyahy allahu aclam waxaa la leeyahay alkalaamu fi sifaat kalkalaami fi daat ka hadalka sifaadka laga hadlo waxay la mid tahay ka hadalka daatada ilaahay laga hadlo subxaana wa tacaala maadaama marka ay farac ka tahay can alkalaami fi daat sidaan daatada ilaahay subxaana wa tacaala kayfiyadeeda aan loo aqoon kadalika sifaat ullahi caza wajalla kayfiyadooda lama yaqaan maxaa yeele sharcigu kama hadal arrintaana waa arrin haybiya daliilkuna ma sheegin waa in laga gaabsado marka wixii daliilku sheega looga gaabsado waaliimaanu bihi bihi damiirka xagga u noqonayaa alistiwaa istiwaaha in la rumeeyo in ilaahay carshigiisa ka sarreeyo in la rumeeyo waajibun waa waajib waasu'aalu canhu ay can alkayfiya kayfiyada in wax layska weydiiyana bidcatun waa bidca bacdu almucadila waxay yidhahdeen wasu'aalu canhu waxaa laga wadaa can alistiwaa istiwaaha in laysweydiiyaa bidcaa saa darteed allah subxaana wa tacaala carshigama ka sarreeya in lais yidhaha bidca waayo bay yidhaha saasuu ka wadaa imaam maalik waa ta'wiil faasida maxaa yeeley imaam alimaamu maalik waxa la weydiiyey ma istawaha mase waa kayfiyada kayfiyaa la weydiiyey wuxuu ka hadlaya kayfa istawaa baa le maadaama kayfiyada wax laga weydiiyey wuxuu radinayaa arrinkaa wax laga weydiiyey kayfiyada ah wuxuu yidhi wasu'aalu canhu ay can alkayfiya bidcatu waa bidca in kayfa stawaa la yidhaha waa bidca wamaa uraaka mana kuu malaynaya buuyi haddii la yidhaha wamaa araaka bimacnaa kuuma arkay noqonaysaa haddii la yidhaahdo wamaa uraaka ay maa adunnuk kuu malayn maayo ilaa daallan ilaa inaad tahay mid baadiyaysan mooyaane wa amara bihi wuxuuna amray an yukhraja in laga saaro min majlisihi majliskiisa amar wuxuu ku bixi in laga erya ninkan jalsada qaala akhbaranaa abu muxamed almakhladi alcadl qaala xadaanaa abu bakr cabdullaahi bni muxamed ibni muslim alsfaraayini qaala xadaanaa abulxuseyn cali bni alxasan qaala xadaanaa salama ibnu shabiib qaala xadaanaa mahdi ibnu jacfar ibni maymuun alramli can jacfar ibni cabdillaah qaala wuxuu yidhi jaءa rajulun ninbaa wuxuu u yimid ilaa maalik ibni anas yacni wuxuu ula jeeda yas'aluhu wuxuu weydiinayaa can qowlih alraxmaanu cala alcarshi istawaa qaala wuxuu yidhi famaa ra'aytuhu maanan arag maalik wajada min shayin oo shay ka xanaaqay ka wajdihi xanaaqiisa oo kale min maqaalatihi ninka hadalkiisa uu ka carooday wajada min shayin waa qadiba min shayin wa calaahu waxaana ka sara mara maalik arruxadaa dhidid aad buu u dhididay wa atraqa alqowmu qowmkuna madaxa ayay raariciyeen qowmkii jalsada fadhiyey ee dalabadii maalig ahaa madaxay raariciyeen fa jacaluu waxay guda galeen yantadiruuna alamra bihi inay inay sugayaan yantadiruuna inay sugayaan alamra bihi amarka la amrayo fiihi ninkaa dhexdii yacni arrinta imaam maalik amrayo ayay sugaayeen uma suriya can maalikin kadibna maalig waa laga fayday yacni dhididkii faraha badnaa iyo kulaylkii uu dareemay xoogaa waa ka soo roonaaday sida wax miir daboolmay camal buu noqdo marka hore aad buu u carooday kadibna caradii ayaa ka qabowday fa qaala wuxuu yidhi alkayfu hayru macluum alkayfu hayru macluum kayfka waa midaan la aqoon walistiwaa'u hayru majhuul istiwaahana waa midaan jaahil laga ahayn waaliimaanu bihi waajibun istiwaha in la rumeeyana waa waajib wasu'aalu canhu kayfiyada in wax layska weydiiyana bidcatun waa bidca wa innii la akhaafu aniguna waxaan ka baqayaa an takuuna inaad ahaato daallan mid baadiyaysan uma umira bihi kadibna ninkii waa la amrayo fa ukhrija waa la saaray xalqadii maalig waa laga saaray aharkan ahar saxiixa w iyo kii ka horreeyaba ahar yani can maalik waa saxiix قال أخبرنا به جدي أبو, أح أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وأبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوي الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلام بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال وحر جاء رجل لمالك بن أنس نبا مالك بن أنس ويمي فقال وحر يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى الله وحر الرحمن على العرش استوى الله الرحمن كعرش أيو كسر مري كيف استوى سداء العرش وسر مري قال وحر فما رأيت مالكا مالك ما أرق مالك أو وجد عروضي من شيء شيء كعروضي كوجده من مقالته عرض أو كعروض كلا من مقالته إن كان هذا الكيسة وذكر بنحوه أثر كهراء كلا أيو شيء أثر كمرك مالك وأثر صحيحة عن مالك إن سؤاشا لويديي الإمام مالك رحمة الله عليه هذا الكاوك جوابه وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي وحو حلقة ويدي عن الاستواء الحسين بن الفضل أبو علي البجو البجلي وحا أترجمي الإمام الذهبي في السير سيدة محقق وكشاقي في التعليم وعري قال الذهبي العلامة المفسر الإمام اللغوي المحدث عالم عصره وحا لو حلقة ويدي عن الاستواء وقيل له وحا الويري كيف استوى على عرشه الله سبحانه وتعالى سيدي عرشكيس أغسر مري فقال وحيري أنا لا أعرف من أنباء الغيب أنا أخبارت غيبك كما أقانه إلا مق... إلا مقدار ما كشف لنا إلا وحي نول فيدي قدر كودا مويان انت شرعي ونو شيغي كليا أخبارت غيبك أنا أن كان قانابي أما أن كقرنيا وقد أعلمنا جل ذكره الله سبحانه وتعالى نوحو نؤغيسيي أنه استوى على عرشه inuu carshigiisa ka sarreeyo walam yukhbirnaa alla nooma sheegin kayfa istawaa siduu uga saro maray ilaahay nooma sheegin subxaana wa tacaala maadaama wuxuu ay qeyb yihiinna waxaan uga gaabsanaynaa wixii allah subxaana wa tacaala uu naga baray wuxuu naga baru noo sheegay inuu carshigiisa ka sarreeyo laakiin nagama nooma sheegin siduu uga sarreeyo قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي قال سمعت علي بن حسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول نعرف ربنا ربك وانا قانابير عبد الله بن مبارك أدهي nacrifu waxaan garanaynaa rabbanaa rabbigan waxaan ku naqaan fowqa sabci samaawaat inuu toddobada sama ka sarreeyo cala alcarshi istawaa carshiga inuu ka sarreeyo ayaan ilaahay ku garanaynaa subxaana wa tacaala baa'inan min khalqih xaaluu yahay mid khalqigiisa ka soocan walaa naquulu dhihi mayno kamaa qaalat iljahmiya siday jahmiyadu yidhaahdeen innahu haahunaa allah halkan ayuu ku sugan yahay sidaasay yidhahdeen jahmiyadu wa ashaara wuxuuna ishaaray ibnulmubaarak ila alardi dhulka ayuu ishaaray sida jahmiyadu ay leeyihiin allah dhulkuu joogaa oo halkaanuu joogaa annagu dhihi mayna buy bal rabbigan waxaan ku naqaanaa inuu carshigiisa ka sarreeyo subxaana wa tacaala kamaa qaalat aljahmiya wuxuu ula jeedaa aljahmiyatu aluulaa waa jahmiyadii hore wa oo zamanadaa hore joogtay amaa jahmiyadii dambe oo atbaacdii jahm bnu safwaan ee gadaal ka timid ayagu waa ka tageen inay sidaa yidhaahdaan jahmiyada hore waxay dhihi jireen sida sheikhu sheegay ama ibnumubaarak raxmat ullahi calayh waxay dhihi jireen allahu mawjuudun fii kulli makaan innahu haahunaa saanu sidaas ula jeedaa waxay leeyihin allah halkaanuu joogaa waxay ka wadaan meel walba ilaahay joogaa subxaana wa tacaala waa mawjuudun fii kulli makaan hadalkaasuna waa hadal khatara in la yidhaha ilaahay meel walbuu joogaa waa hadal aada khatar u ah sababtu waxa waaye bay yidhahan culimmadu waa hadal ximbaarsan naqsi maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala waa ka nasahan yahay inuu meel walba joogo fii kulli makaanin markii la yidhahdo kullu waa min alfaadi alcumuum makaanada maxaa soo gelaya meel walba ayaa soo gelaysa meelaha waxaa ka mid ah meelada naftaada u quuri inaad tagto ama aad fadhiisato ama aad ku sugnaato sida meelaha qashinada iyo musqulaha iyo boosaneerada iyo wixii la mida ayagana waa idlaaqeenoo waxay dhaheen fii kulli makaan maadaama kelimaddaasi marka ay ximbaarsan tahay macnahaas khatarta ah jahmiyadii dambe way ku baraarugeen markay ku baraarugeen waxay yidhahdeen maya allah mawjuudun fii kulli makaan la dhihi maayo oo maxaa la leeyahay waxay yidhahdeen allah subxaana wa tacaala waxaan leenahay laa fawqa walaa taxta walaa yamiin walaa shimaal walaa khalfa walaa amaam walaa daakhila alcaalam walaa khaarija waxaan leenahay bay yidhahan ilaahay kor ma jiro hoosna ma jiro midig ma jiro bidixna ma jiro caalamka kuma jiro kamana baxsana nafyi bay dabada u qabteen oo wax isbaada aan lahayn meel walba waa ka anfiyeen laakiin waxbay ka carareen wax ka sii fogna waa ku dhaceen markay sidaa ilaahay ku sifeeyeen waxay ka dhigeen cadam waxaan jirin waay waxay sheegeen culammadu nin ka mida qolooyinka sidaa dhihi jiray oo la yidhaahdo abubakar ibnu fuurak wuxuu ahaa qolooyinka yidhahda laa fawqa walaa taxti laalaadaas tiriyuu ahaa ayaa nin amiiroo la dhihi jiray maxamuud ibnu subaktakiin a wuxuu ku yidhi allah subxaana wa tacaala aawe xagguu ilaahay jiraa markaasuu yidhi laa fawq laa taxta laa shimaal laa wixii uu daldalay ay akhrin jireen markuu dhammeeyey ayuu yidhi waxaan ku weydiinayaa rabbigaaga noocaas ee sifaadkaas aad ku sifaysay iyo waxaan jirin farqiga u dhexeeya ii sheeg haddii waxaan jirin sifay lagu yidhahda maxaad ku sifay lahayd buy waxaan jirin markaa rabta inaad sheegto waa inaad sidaan ku sifayso oo aad tidhahda laa fawq laa taxta laa yamiin walaa shimaal laa daakhila alcaalam walaa khaarija waxaan jirinay soo baxaya idan qolooyinkaasi waxay ku dhaceen inuu ilaahay macduum yahay subxaana wa tacaala waxaan jirin buu yahay ninkaasi wuxuu awoodi waayey inuu su-aashaa ka jawaabo ma alfarqu bayna rabbika wa bayna alcadam maxaa farqiga u dhexeeya rabbiga iyo waxaan jirin waa awoodi waaya inuu ka jawaabo maxaa yeele xaqiiqada wax farqiga u dhexay maayaan waxaasoo dhiba maxaa geliyey haddii kitaabka iyo sunnada aad ka tagto waad wareeraysaa qofku wuxuu ku dhowrsoon yahay oo badbaadadiisu ay ku jirtaa oo intiqaad iyo in la naqdiyo iyo fasaadulictiqaad uga badbaadi karaa inuu macsuumkii daba joogo nebi maxamed sala allahu calayh wasalam oo khata' ka maran oo ilaahay uu ka ilaaliyo subxaana wa tacaala iyo kitaabka allah subxaana wa tacaala sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaasi qofkii ku dhega waa qof qabsaday wax ilaashan haba yaraatee aan baatil lahayn laa ya'tiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfih laakiin kitaabkii sunnadii haddii laga fogaado ee loo xukun tago ila alcaqli waalaaraa waa la lumaya shaki ma laha inuu qofku lumaayo baatil asoo ka cararayana mid kale uu sii gelaya hadda hadday nimankaani dhihi lahaayeen sida ahlu sunnaha yidhaahdeen ayagana waa raaxaysan lahaayeen keyrkoodna waa u raaxay lahaayeen tacabkan iyo daalkan iyo rafaadkaanna maysan mareen laalaadaan ay akhrinayaanoo wax daliila aan lahayn oo qofkii ku qabsadaba xataa aysan awoodi karin inay uga jawaabaan lidaalika markii uu ka jawaabi waayey abubakar ibnu fuurag arrinkaas maxamuud ibnu subaktakiin nin amiiruu ahaa wuxuu go'aansaday inuu dilo waxay yidhaahdaan sunuu cabsiye suntiiuna u dhinteen calaa kulli xaal caqiidat ljahmiya ama ha noqdaan kuwii hore ama ha noqdaan kuwa dambe waa caqiido baatila w caqiidada saxiixa ah ee fii istiwaa'i illaahi caza wajal waa in ilaahay subxaana wa tacaala carshigiisa uu ka sarray baa'inun min khalqih ilaahay waa mid khalqigiisa ka soocan ilaahay khalqigiisa kuma dhex jiro subxaana wa tacaala waa mid ka soocan baa'in waa munfasil hadalka ibnu mubaaragii ku jirta baa'ina min khalqih waa mid khalqigiisa ka soocan allah subxaana wa tacaala carshigiisana ka sarreeya wa samictu alxaakima abaa cabdillaah alxaafid fii kitaabihi taariikh waa kitaabka aan soo mara taariikh naysaabuur waa mafquud الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما لبداس أو جمعيي الإمام الحافظ الحاكم ولم يسبق لوغما هرمرين بو يري إلى مثلهما لبدودا wax lamid ah aad u amaanaya labada kitaab loogama hormarin buu yiri labada wax lamid ah kitaabkiisa la yiraahdo معرفة الحديث معرفة الحديث للحاكم ومطبوع وكتاب مشهور kan kalena waa mafquud yaquulu waxaan maqlaa sigoo dhahaya samictu abaa jacfar moxamed ibni saalix ibni haani yaquulu samictu abaa bakr moxamed ibni isxaaq ibni khusayma imaamu la'ima oo yaquulu dhahaya man lam yuqir qofkaanan qirin biana allaha caza wajalla calaa carshihi inuu alla carshigiisa ka sarreeyo qad istawaa inuu alla carshigiisa ka saro maray fawqa sabci samaawaatihi toddobadiisa same inuu ka sarreeyo qofkaan qirin fa huwa kaafirun birabbih waa qof rabbigiisa ku gaaloobay wy xalaalu dami dhiiggiisuna uu xalaal yahay yustataabu waxaa la weydiinayaa buu yidhi inuu toobad keeno fa intaaba hadduu toobad keeno macnaa waa fa biha wa nicmat toobadiisa waa la aqbalaya wa ilaa haddii kale duribat cunuqu qoortiisaa la jarayaa qoortaa laga goyn macnaa waa la dilayaa wa ulqiya waxaana lagu tuurayaa calaa bacdi almasaabili qashinqubyada qaar ka mid aha lagu tuuraya xataa laa yata'adaa bihi lmuslimuun si muslimiinta aysan ugu dhibtoonin urkiisa ama aasidiisa wala lmucaahiduuna iyo mucaahidiintaba saysan ugu dhibtoonin binatani raa'ixati jiifatihi jiifadiisa ama meydkiisa raa'ixadiisa qurunkeeda si aysan ugu dhibtoon almucaahiduun waa gaalada cahdiga iyo heshiiska muslimiinta la gashay wa kaana maaluhu maalkiisuna wuxuu noqonayaa buu yidhi fay-an fay buu u noqonayaa dadka muslimiinta ah laa yariuhu axadun min almuslimiin axad muslimiinta ka midana dhaxli maayo id ilmuslimu maxaa yeele muslimka laa yariu lkaafira gaal ma dhaxlo kamaa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yariu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru lmuslima laa yariu lmuslimu qofka muslimkaa ma dhaxlo alkaafira gaal walalkaafiru gaalkuna ma dhexlaayo almuslima qof muslima yacnii haba ahaado qaraabadiisa iyo eheladiisa laakiin maadaama uusan muslim ahayn waa maanic min mawaanic alirsi maanic ka mid ah mawaanicda inuu dhaxlo u diidaysa waxaa ka mid ah ikhtilaafu aladyaan diimuhu inay kala duwan yihiin rawaahu albukhaariyu imaam bukhaari ayaa wariyey wey muslimna waa wariyey waa muttafaqun calayh ibnu khusayma raximahullah saad arkaysaanba aada u fogeeyey qofkii aan qirin ilaa ilaahay carshigiisa ka sarreeyo subxaana wa tacaala meesha uu ka duulaya ibnu khusayma waxaa waa qofka hadduu beeniyo istiwaau llaahi calaa carshi waa qof beeniyo qur'aanka qaybo ka mid a maxaa yeele qur'aanka adillo fara badan iyo aayaad badan ayaa ku soo arooray oo tusinaya in ilaahay subxaana wa tacaala carshiga uu ka sarreeyo waxaana hore u soo marnay man kafara bixarfin min alqur'aan faqad kafara fahuwa kaafirun wuxuuna la mid yahay qof ku gaaloobay bijamiici alqur'aan afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin laakiin waxaa la rabaa markii masaa-ishaan oo kale laga hadlaayo in maanka lagu hayo caynta shaksiga iyo wasfigu inay kala duwan yihiin sheikhu raxmatullaahi calayhi qof mucayana halkan ma sheegin ee wuxuu yidhi man lam yuqir haddaad aragto qof aanan qirayn in ilaahay carshiga uu ka sarreeyo subxaana wa tacala haddana waa badan yihiin dadkaan qiraynin dad badan aan qirayn oo muslimiinna ah hore miyaa xukunkan ugu dhaqaaqaysaa inaad tidhahdo waa kaafir waa xalaalu dam ilaa aakhirihi sawaab ma waa fiqi xumo sawaabna ma ahan waxaana kala duwan qofka cayntiisa markii la xukumaayo iyo markii wasfi ahaan loo xukumaayo guud ahaan takfiiru lmucayan muxuu u baahan yahay istiifaau shuruud wa intifaau lmawaanic وإمامنا أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه إمامك هو شافعي يعني أصابوني رحمه الله وحكم من علماء الشافعية سيدا درتدوير وإمامنا وحكوضى إمام مذهبه رضي الله عنه احتج وحو حجيستبوير في كتابه المبسوط كتاب كيسا المبسوط كتاب في كتاب المبسوط وحول الجدا كتاب الأم كتاب كيسا لفذية واسعة معناه كتاب بلارن الأم وحاسكال الإمام الشافعي رحمة الله عليه وأنا كتاب مطبوعة وعجزت في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة مركو كهد لا مسألة كسابسا حرين تقار مؤمنة fi lkafaarati kafaarada markii kafaaro la bixinaayo oo kafaaratu dihaar iyo kafaaratu lqatli waxaa ku jirta soomaha in qoor la xoreeyo markuu ka hadlayo arrinka wa ina hayra almu'mina midaan mu'minadda ahayn laa yasixu takfiiru bihaa ma ansaxaysa buu yidhi in lagu kafaaro guto bikhabari mucaawiya ibn اlxakam waxaana u daliila khabarkii mucaawiya ibn اlxakam wa annahu araada iyo inuu doonay mucaawiya an yuctiqa aljaariyata asawdaa inuu xoreeyo gabadhii addoonta aheedee madoobeyd likafaaratin kafaaro darteed wa sa'ala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam can ictaaqihi iyaaha wuxuuna weydiiyey nabiga calayh salaatu wasalaam wa sa'ala rasuula allah waxa weydiinaya waa mucaawiya mucaawiya wuxuu nabiga weydiiyey can ictaaqihi xorayntiisa iyaaha gabadha uu xoraynayo faimtaxanahaa rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa itixaamay markaa gabadhii faqaala wuxuu yidhi man ana anigu yaan ah fa ashaarat ilayhi wa ila asamaa asigana way ishaartay samadiina way ishaartay yacni annaka rasuulu llah alladii fi samaa adiga waxaa tahay rasuulka alleh allahaasoo ku sugan fi samaa faqaala wuxuu yidhi actiqhaa xoray fa innahaa mu'mina gabadhaani waa gabarh mu'minadee xadiidkan bi hada lafdi oo musanifka uu sheegay waa min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu bi hada lafdi qaydka ah bi hada lafdi waa inaan laga tegin bi hada lafdi muxuu ka saarayaa alfaadda kale uu ka saaraya xadiidkan bi hada lafdi oo hadda mu'alifka halkan uu ku sheegay waa min xadiidi abi hurayra waana daciif lafdigan waa mid daciifa laakiin xadiidka wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim bilafdin aakhar lafdiga kale waa lafdi macruuf oo la yaqaan waa markuu waa inuu nebiga gabadhan ku yidhi ayna allah allah aawe qaalat fi samaa qaala man ana qaalat anta rasuulu llah qaala actiqha fa inaha mu'mina lafdigaas wuxuu ku jiraa fi saxiixi muslim min xadiidi mucaawiya ibn اlxakam asulami radia allahu canhu ama bihada lafdi waa daciif faxakama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama biislaamiha nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xukumay gabadhan islaamnimadeeda wa iimaaniha iyo iimaankeeda lamaa aqarad markii ay qirtay bianna rabbaha fi samaa rabbigeed inuu samada ku sugan yaho carshiga ka sarreeya markay qirtay nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu xukumay islaamnimadeeda iyo iimaankeeda wa carafat rabbaha rabbigeedana ay garatay oo ay ku garatay bisifati alculuwi waalfawqiya sifada culuwiga iyo fawqiyada sarraynta ilaahi subxaana wa tacaala wainama اxtaja shaaficiyu raxmat اllaahi calayh shaafici wuxuu xujaystay raxmat ullaahi calayh cala almukhaalifiina wuxuu u xujaystay kuwa ku khilaafaya fii qowlihim hadalkooda bijawaasi ictaaqi raqabati اlkaafira xoraynta qoorta gaalada kaafiradda ah fi lkafaarati kafaarada dhexdeed in la xoraynaya inay bannaan tahay qoladii arrinkaa soo qaadatay wuxuu u xujaystay bihada alkhabari khabarkan masaladan waa masalo laysku khilaafay waana mas'ala fiqhiya laakiin sheikha raxmat ullahi calayhi jaanib caqadii uu ka daliishanaya masalada asalkeedu waa mas'ala fiqhiya qofka markuu kafaaro bixinayo kafaaradiisuna ay tahay ictaaqu raqaba inuu qoor xoreeyo qoortaasi uu xoraynayo ma loo shardinayaa inay tahay mid mu'minada mase shardi maaha fuqahadu waa isku khilaafeen madhabu shaafici raxmat ullaahi calayh waa inay tahay shardi inuu mu'min yahay qofka uu xoraynaya waa inuu mu'min yahay fuqahada qaarna waxay leeyihiin shardi maahan arrinkaasi oo way bannaan tahay inuu xoreeyo qof gaala addoon gaala inuu xoreeyo waa u bannaan tahay alimaamu shaafici raxmat ullaahi calayh xadiid mucaawiya ibn alxakam ayuu wuxuu u soo deliishaday qoor kaafirada inaan la xoraynayn wajhu listidlaal min alxadiid waa maxay way caddah maxaa yeele markuu mucaawiya damcay gabadhan inuu xoreeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ii keen intaadan xorayn imtixaanuu nebiga ka qaaday calayhi salaatu wasalaam imtixaankii markay ku guulaysatana wuxuu yidhi waa mu'minada xoray actiqhaa xoray xoray markuu yidhi muxuu ku cilleeyey fa innahaa mu'mina innada haddii ay dhacdo amar gadaashii ama nahyi gadaashii wixii la mid ah maxay faa'iidaynaysaa tacliilay faa'iidayne idan sababta loo xoraynayo cillada loo xoraynaya waa maxay cilladu waxaa waaye fa innahaa mu'mina waa gabar mu'minada sheikhu marka wuxuu leeyahay rumayntii gabadhaasi ay rumaysay in ilaahay carshigiisa ka sarreeyo ayaa nebiga alayh salatu slam wuxuu ugu qiray iimaan iyo islaamnimo lictiqaadihi ana allaha subxaanahu fowqa khalqih lictiqaadihi ana allaha subxaanah rumaynta shaafici uu rumaysan yahay awgeed ana allaha subxaanah in allah subxaana wa tacaala uu fowqa khalqihi khalqigiisa uu ka sarreeyo wa fowqa sabci samaawaatihi iyo toddobadiisa sama alla inuu ka sarreeyo calaa carshihi carshigiisa uu ka sarreeyo kamaa huwa muctaqadu almuslimiin sida ay tahay caqiidada muslimiinta ahli sunnati waljamaaca salafihim wa khalafihim salafkooda iyo khalafkoodaba sida caqiidadoodu ay tahay id kaana raximahullah maxaa yeelay shaafici wuxuu ahaa raxmatullah calayh laa yarwii khabaran saxiixan ma wari jirin khabar saxiixa oo laa yaquulu bihi shaafici uusan qabin laa yaquulu bihi bimacnaa waa khabar saxiixa uusan dhahayn uusan shaafici aaminsanayn ama uusan ku dhaqmaynin ma wari jirin imaamu shaafici raxmatullah calayh maxaa yeelay alimaamu shaafici raximahullah ninbaa wuxuu ku yidhi xadiidu inta sheegay ayuu yidhi yaa imaam ataquulu bih xadiidkan ma aaminsantaha oo ma dhahaysaa wax xadiidkan tusinaaya waa su-aal hariiba ataquulu bihi imaamu shaafici raxmat ullahi calayh su-aashaas waa ka carooday wuxuu yidhi ma waxaad i aragtay anoo kaniisad ka soo baxaya mase waxaad i aragtay buu yidhi anoo astaantii yahuudda iyo waxyaabahay xiro jireen iyo saliibkii wixii la mida ay qoorta ii suran tahay aquulu qaala rasuulu llah sala allahu alay salama wa taquulu ataquulu bih rasuulka ilaahay baa yidhi inta idhaahday miyaa i leedahay ma leedahay shaaficiyo maxaan u dhihi waayey muslin ma ihi miya maanaa gaala buu leeyay imaamu shaafici maanaa nasraani kaniisad ka soo baxaya maanoo kaniisad ka soo baxayaad i aragtay markaad ilaadaha xadiidka nebiga ma dhehaysaa oo ma qaadanaysaa imaamka marka asaabuni wuxuu ishaarayaa imaamu shaafici xadiid ma sheego ilaa waa ku dhaqmaa raxmat ullahi calayh axaadiidta ku dhaqmaayay maxaa ka mid ah xadiid mucaawiya ibn xakam halkan waxaan ka qaadanaynaa alimaamu saabuni wuxuu leeyahay caqiidatu shaafici raxmat ullahi calayh waa caqiidadii a'immatu salaf ay aaminsanaayeen ana allaha fowqa carshi haddii marka imaamu shaafici la raacayo waxay ahayd in lagu raaco fi lfiqhi wa fi lcaqiida labadaba hadda fiqhiga dad badan oo fiqhiga shaaficiyada ku qallalay oo deliil aan ogolayn oo haddii la yidhahdo nebigaa yidhi aayadda qur-aankaa sheegaysa dhahaya madhabkeennu ma qabo markii mas'aladan la yimaado wuxuu leeyahay mawjuudun fii kulli makaan maxaa u dhihi weyda tanna shaaficiyaa qaba inuu alla carshiga ka sarreey maa ku qallashin ayaday a mudan in lagu qallalo la qaato ibnu kaiir raxmat ullaahi calayh ayaa wuxuu u tarjumeeyey ibnu xasm waxaan la yaabay buu yidhi ibnu xasm raximah ullah ibnu xasm markii fiqhiga la joogo waa daahiri xadiidkan iyo aayaddan waxaana laga fahma xataa ma ogolo wax mafhuum la yidhaha ma qabo walidaalika waa soo marnay tusaalooyin badan oo culammada uu kala gaar noqday sababtuna ay tahay inuusan mafhuumba aaminsanayn waidnuhaa sukuutuhaa markii la yidhi gabadha bikrada idankeedu waa inay aamusto mafhuumka culammadu ay qabaan waxa waaye hadday tidhaahda ninka waan rabaa waa in la siiyo soo maaha min baabin awlaa wuxuu leeyahy maya waa loo diidaa buu leeyahy markaa ma la siinaayo sababtoo ah nebigu wuxuu yidhi idankeedu waa inay aamusto haddaysan aamusinay hadasho waa eber meeshaas waxba ma yaallaan laa yabuulanna axadukum fi lmaa'i raakid wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi yaan lagu kaadinin haddii marka aad inta meel kale ku kaadiso kaadidaasi aad koombo kusoo shubto kadib aad biyaha ku shubta dhib ma lahan maxaa yeelay laa yabuulanna baa leeyahy yaan lala dul istaaginaa laga wadaa sidaas ugu qalalay fiqiga xaggiisa laakiin markuu joogo fii baabi alcaqiida waa mu'awil waa ta'wiiliya ibnu kaiir marka wuxuu leeyahay axkaamtii markuu joogo ta'wiil ma ogola buu yidhi iyo mafhuum midna muxuu daahiri u noqon waaye buu yidhi fii baabi alcaqiida sida uu daahir u noqday fii baabi alaxkaam iyo fiqiga markii la joogo maxaa yeele midaanaa ku owlaysan in daahirka lagu dhowo oo daahirka la qaato maadaama umuuraha laga hadlayo ay tahay umuur haybiya caqligana aan wax majaala uga furnayn marka shaaficiyada waxaa la rabay in la noqdo shaaficiye dhaba dhan walba shaaficiye ka ah fiqhan wa caqiidatan markaasi waa badbaadi lahaayeen inxiraafaad badan oo filcaqiida ka galana waa ka badbaadi lahaayeen atbaacu la'imma alarbaca a'imma alarbaca dadka raacay fi lfiqhi ku raacay in badan oo ka mida kumaysan raacin fi lcaqiida alimaamu maalik waa soo marnay aafaartii aan aharkiisa soo maa ee markuu istiwaaha ka hadlaya uu leeyahay alistiwaau hayru majhuul maalikiyada waxay u badan yihiin ashaaciro iyo maaturiidiya u badan yihiin kumaysan raacin imaamu maalik fi lcaqiida dhammaantood ma aha laakiin mutaakhiriintooda xanafiyada waa maaturiidiya shaaficiyadana waa taqaanaan ashaaciray u badan yihiin mutaakhiriinta waxaan ka hadlayna waa mutaakhiriinta ilaa hadda kitaabkan bilaawiisa waxaan kusoo sheegnay a'imo badan oo min a'immati shaaficiya ka mid ah kuwooda ugu aqoonta badanlana ka mid a oo caqiidadooda ay tahay caqiidatu salaf oo ugu horeeyo imaamu lmadhab alimaamu shaafici raximah llah markii la joogo marka baabu lcaqiida yaa ugu fiican afarta madhab masaa'il caqiida markii laga hadlaayo xagga atbaacda alxanaabila alxanaabila way ku yar yihiin baabu lcaqiida markii la joogo mu'awilada iyo mucailada aaday ugu yar yihiin markii la joogo fii baabi alcaqiida bal heer waxay gaartay zamanada qaar qofka haddii la yidhaha waa xambali ay ka dhignayd bimacnaa waa sunni waa salafi caqiidadiis waa caqiida salaf ay ka dhignayd zaman sidaasaa soo maray yacni sida ay ugu caanbaxeen caqiidada saxiixa dhowraa laga sheegaa inay mu'awilo ahaayeen ama sifaadka ay taawiili jireen uu ka mid yahay ibnu caqiil alxambali ibnuljawsi ibnuljawsi waa ugu sii daran yahay labadaasi waxay u badan yihiin ta'wiilaadka calaa kullin waa fara ku tiris a'immada xanaabiladu waxay u badan yihiin calaa caqiidati imaam shaafici calaa caqiidati imaam axmed ibni xambal inay ku sugnaayeen madhaban wa caqiidatan calaa kullin alimaamu shaafici raximah llah caqiidadiisu waa caqiida macruufa caqiidadiisu waa caqiidatu salaf waxaana jira kutub laga alifay caqiidatu limaam shaafici raxmat ullah calayh oo lagu soo naqliyey aathaar fara badan can shaafici oo tusinaysa inuu qabo sida culamaau salaf ay qabeen fii baabi alcaqiida istawowna uu ka mid yahay sheikhuna raxmat ullahi caleyh halkan wuxuu taqriiriyey madhabka shaafici raxmat ullaahi calayh inuu sidaas yahay oo imaamu lmadhab qowlka uu qabo inuu qowlkaas yahay ayuu halkan ku taqriiriyey asagoo markaa shaaficiyada u sheegaya madhabu shaafici inuu sidaa yahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed وعلى آله وصحبه أجمعين